Halkani waa shabakada warbaahinta idaalinews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
sabti dhexe ee xalay dalka yemen waxaa si toosa uga bilowday xabad joojin muddo shan maalmood qaadan doonta taasoo ay ku dhawaaqeen dowladaha weerarka ku qaaday dalka yemen markii ay kooxda shiicadu la wareegtay inta badan awoodda dalka yemen kooxda ayaa iyana aqbashay in guud ahaanba dagaalka la joojiyo muddo shan maalmooda si loo fasaxo gargaarka bid'aantinimo loona gaarsiiyo meelaha u baahan gargaarka degdega ah xubnaha kala duwan ee ka socda beesha caalamka ee qaar ahaana kuwa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee gargaarka iyo msf ayaa la filayaa dhakhaatiirtan xuduudda lahayn inay tagaan gobolka sacda oo halkii ugu ballaarnaa ee duulaanka lagu qaaday farismo badan oo caafimaad oo ku yaala gobolka ayaa burburay hawlwadannada qaramada midoobey iyo kuwa kale ee caalamiga ah ayaa si taxadar ku jiro u kormeeraya goobaha kala duwan ee iminka loo oggolaaday inay gudaha u galaan meelaha xusuusta leh sida aadka xaaladooda looga deerinayo waxaa ka mid ah isbeddelka weyn ee magaalada cadan gobolka sacda meelo ka mid ah iyo weliba magaalada sancaa militariga dowladda sacuudi arabiya ayaa feejignaan dheeraada ku jira si ay uga jawaabaan hadba sida xaaladdu ay noqoto go-aanka dowladda sacuudigu shan maalmood ay ku siisay qaramada midoobey codsi uga yimid ayaa waxaaan la garan karin sida uu xaaladda wax uga bedelayo falanqayaasha ku sugan magaalada sanca ee dalka yemen ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in kooxdu dub ay isku hubayso hesho taageero militari oo deg dega uga timaada dowladda ay taabacsan yihiin ee iiraan laakiin sacuudigu waxa uu diiday in dhammaanba maraakiibta gelaya dalkaasi ay isagu kontaroolo waxaana uu sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin meelo ka mid ah gobollada kala duwan ee dalkaas si dhuumashada looga dejiyo hob waxa uu ugu baaqay xuutiyiintu in ay gargaarka tixgelin siiyaan haddii ay isku dayaan weerar iyo hobladegina ay jawaab deg dega heli doonaan